cisbitaalka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxaa la soo gudboonaaday dawayaraan aad u ba-an kadib markii laba hay-adood oo ajnabi ah ay shaaciyeen inay ka bixi doonaan maadaama qandaraaskii ay haysteen uu dhammaaday arrintan ayaa imanaysa iyadoo lagu jiro xilligii cudurrada faafa warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray wariyaha v o ed ee gobolada dhexe ee soomaaliya xuseen xasan dhaqane cisbitalka weyn ee magaalada oo muddadii sanadka ahayd ee lasoo dhaafay ay maamulayeen ilaa saddex injioo ayaa xilliga waxaa soo foo saartay dawa la-aan iyadoo dadka bukaanka ahi ay dibadda ka soo iibsadaan xitaa barisimool ama xanuun baabi'iye maraan booqday qaybta bukaan socod eegtada ayaan xog waraysi kooban waxaan la yeeshay bukaanno dawo sugaye
dasaaka dhammaan taagnay haddana xeer iska baxmo ku hayne
anugana xanuunsan waa shubma waana matagaa selohaya baarka dhulow afgambi u seexana caanana waa diida naas wax u cabaa male isbitaalka meeq saaca joogtaan isbitaalka cabaaraan joogna maa markii ugu horreysaa haa markii ugu horreysay waa maxay kuu sheegay marka wax ila hadlayba male waa lii celcelinayay
haye adigana ani xanuun leh isoo wada haye sinaa liga haayaa haye oo ila xabaysa maa daawo soo heshaan u soo baxay markii kugu horreysay miyaa marka haa Haye.
markii iigu horraysay waaye haye maxay kuu sheegaan waa maya waxba iima sheegin waaba hatii u fadhiya hadda gabadha waxayna tiri iska baxa Haa.
Ma- ma lahan maa waaba waa dhammaatayna tiri ana iska xanuunsanahay hidaayo arwaax muuse haye ilmaana iga xanuunsan see loo hayaa waa iga shubmeen waana man tagay goormaa isbitaalka timi S- laba saac camal waa jooga haye iska baxayna dheen hadda waa waxa daawo leedin ma hayo haa ma markii kugu horreysay miyaa maanta haa markii iigu horreysa
sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey xaaladda dawo la-aanta iyo midda bukaankaba howlwadeennada qaybta bukaan socodka Ee, aniga magacayga saddexan waa faadimo goodir ibraahim xarunta waxaan ka ahay o b d supervisor madaxa oo waxaan ahay o b d-ga bukaanada maanta ii jooga aad ayay u fara badan yihiin o b d-ga dhan waa isweydiinay maadaama ee, contractiga hay-adihii ay ka dhammaadeen ay na siiyeen warqadaheennii ruqsadda taas ayaa keentay hadda kadib daawlaanaa soo wajahaysa istaalka maalinta boqol iyo afartan boqol iyo konton aan qaabilnaa maxay u badan yihiin Ee, waxay u badan yihiin ilmaha yarka oo maxay ahataa under five ka ah iyo over five oo dadka waaweyn ah iyo a n c iyo bostonatal oo uurka iyo kuwa dhalay ah xarumo kale oo kaalmaanta ay ka helayaan ma- ma jiraan sababtoo ah isbitaalka waa meesha keliya ugu weyn ee magaalada beledweyne ilaa etoobiya ilaa soona baay iyo bakool ilaa jowhar intaas macnaha wax daboolo waa istaalka haddii daawadii macnaha saas hadda gabaabsiga ay dhammaato waa dhibaato weyn aa gobolka soo wajahaysa gobolka hiiraan cudurrada waa un sidooda wax isbedel ma laha Ee, ma- ma- hadda waxaan ku jirnaa xilliyada shubanka waxaa ka mid a jadeecada waxaa ka mid a hiiqdheerta iyo iyo shubanka shambiyoodka hadda socda waxaan talo u soo jeedin lahaa da- ummadda dhan wax alla wixii macnaha dadkaas ka naxaayo in maxay ahayd ay la soo gaaraan gurma deg deg ee daawo axmed maxamed khaliif agaasimaha isbitaalka beledweyn ayaa sharaxaya in jo-yadii muddada sanadka ahayd gacanta ku haya isbitaalka iyo sababta keentay in iyadoo weli ay jirto baahidii dhinaca caafimaadka ay isaga baxaan isbitaalka Ee, runtii waxaa jirta isbitaalka waxaa soo food saaray daawo xumo ama daawo yaraan aada u ballaaran kadib markii aan sugaynay daawo muddo saddex bilood lagu s- lagu haystay ee, deegaanka ama maamulka yeed ee, etoobiya halkaa uu ku haystay Ee, dawadaas oo run ahaantii ee, dawo aad iyo aad u badan ee sidaan liistiga ku aragnay oo ku filan isbitaalka muddo sanadka njoyada ee isbitaalka gacanta ku hayay markii ay baxday hay-adda msf maxaa nooga sheegi kartaa iyo qaabka ay ku shaqaynayeen NGO-yada waxay ahaayeen laba international ah iyo hal local ah Ee, runtii labada international hadda waxay bixiyeen iclaamiyeen in ay isbitaalka ay ka baxayaan oo ay kontraktigooda u dhammaaday haddana aysan haysanin kontrakti kale ma jirtaa in muddadii sanadka ahayd ee njoyadan ay ka howlgalayeen isbitaalka in la isticmaalayay daawadii hay-adda msf ay u reebtay isbitaalka in laga isticmaalo runtii waa jirtay dawada msf ay nooga tagtay daawo aada u xadi badan oo fara badan ay ahayd daawo injectiona marka isbitaalka hadda sirinjaha ugu yar waxaa laga soo gadaa banaanka dadweynahana waxay u- markay dhakhaatiirtu u yimaadaan oo ama qalin lagu sameeya gabadhii ilmaha ku xaniibnay eh, oo laga soo saaray ilmihii iyo qofkii jirnaa waxaa consultanti oon eh, tala ayaa la siiyaa daawadana banaanka ayaa loogu qoraa sidaasna wuxuu ku helaa in shaqaalihi u adeegaan oo daawadii uu soo gatay lagu duro lafteeda maars shan iyo tobankeeda kadib maxaa la filanayaa
runtii maarso shan iyo tobankeeda waxaa ku eg hay-ad u dambeysay ayaa ku eg hay-ad kalena waxay cilaamisay inay bishan labaatan sideedan febray ay ku eg tahay runtii waxaa la filanayaa in isbitaalka uu gaab galo ayaa suuragal ah maadaama hadda ay caddeeyeen hay-adaha inaysan weli wax haba yaraateen contracti aysan u helin marka taasina waxay noqon doontaa arrin aad iyo aad dhibaato culus ku noqoto tan iyo markii hay-adda emesef ay isaga baxday isbitalka beledweyn ma jirin hay-ad awood buuxda u leh inay daboosho baahida dhanka caafimaadka ee dadka ku tiirsan cisbitalka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn